idaaradda lands meeshan waxaan ku bixin doonaa maanta title deed laba boqol oo title deed hadda soo baxday labaatanka ugu horre meeshaan ku bixin doonaa kuwa kale xafiiska laga qaadana waxay ka shaqaynhayaan sanadkan insha allahu tacaala in aan soo saarno barnaamijkan waa kii waagii gabanaga hore aan markan ahaa aan bilaabay toban kun oo title inaan soo saarno insha allah waxaa kaloon samaynayna waxaan bedelaynaa waxyaabaha la yidhahda allotment allotmentiga hadda waxa ay noqotay waxun qof walba iska qoranaayo horaan saan u sheegin inta badan dadka marka ay falsification samaynayaan ay ka been sheegayaan waxay ku qoraan magacii kalaagiintii hore kalaaga hore magaciisa lagu qora tu aan magac lagu qoraynaan keenayna insha allahu tacaala oo oraxda lagu fiirinaa sidii sidii lacagta allotment letter oo security printed eh oon la foojgarayn karin ayaan samaynaynaa insha allahu tacaala oo qof walba oo allotment sax haysta loo bedelaa si qof kale aad u soo qoran allotment letter bembeene markii allotment letter security printed aan ku siina ka dambana waxaan kula raadinaynaa plotkaada haddii survey lahayn waa lagula survey garayn waa la survey garaynaa titleka lagu raadinaa insha allahu tacaala biyo madow hal qof oo alla tuumiyo makaroorna waa lasoo sii daayay staalka la geeyay waa la daaway waa lasoo sii daayay qof kale hadda magaaladan dhexdeeda laguma helin laakiin biyo madow dad badan ayaa cudurka lagu helay tiimka caafimaadka meeshu way jiraan way sameeyeen tendooyinkii karantiinka ahaa way dadaali hayaan laakiin waxaan leenahay dadkii ayagana biyaha iska burisiyaano gacmahana saabuun ha lagu dhaqdo markii musqusha laga soo baxa iyo markii cuntada la karinaayo iyo markii cuntada la cunaayo saabuun gacmaha lagu dhaqdo cudurkan deriska countiga deriska muddo dheer ku jira iyo meelo nairobi ah magaalada ugu xun cudurka inuu soo gala kenya waa magaalada wajir waan ogsoontihiin sababteeda waxyaabaha arabna inaan ugu shaqayna si wejkana arrimahan oo musqulaana sidaa wa waayo hadda wasaqda magaalada wajeer boqolkiiba siddeetan waxaa lagu duugaa musqusha bannaankeeda waad ogsoontihi musqusha gadaasheeda wixii biyaha galaa marka barnaamijyaha aan wadna oo rabna maaragta inaan ku bedelna saayide oon plastic magaalada ugu qaadno oon wasaqda kale aan ku shiidno waxaan rabnaa in magaaladan nadaafadeeda ay noqoto tu wanaagsan oon looga cabsi qabin maanta waxyaabahan daacuunka iyo waxaa insha allah